بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo soddonaad هذا كتابك أبي شجاعة وحنا سوتش يا شيخ محمد شيخ عمر تريري waxaynu ku dhex jirnay baabkii dhexalka ah dadka sida ay isu dhexlayaan ka warramayey iyo qof waliba xaqa uu yeelanayo iyadoo t- runtii taa ogaanshaheeduna uu sheegayo geed joogay gartii waa yaqaanaa in arrinku noqdo oo marka horeba marka horeba qofku uu sii garto waxa uu xaq u leeyahay Ah, markuu taa garanayo qofku diinta islaamku waxa ay siisay ah, wuxuu dareemi karayaa haddii waxa waxaanu hayn uu qaato inuu dulmi gelayo hadduu dacwiyayana wixiisu ku dacwiyayaa almuhim shayga macrifada la idhaahdo waxa uu sheegayaa in arrimuhu dhib yaraadaan waxa jahliga la idhaahdaana wuxuu sheegayaa in arrimuhu adkaadaan ninbaa idhi garta la igama helo leanna marka horean gartayda sii akhristaa buul oo aan sii ogaadaa waxa aan xaq u leeyahay markaa wixii oo aan garanayo inaan xaq u leeyahay baan geedka la tagaa meesha laga dacwayayo saasay igu dhib yaraata haddii markaa aan gartay inaana waxaa helayninna baban iska joogaaba marka taa kolley dee cidda ka caawinaysa waxaa ka mid a culimmada iyo dadka la yidhaha wakalaau dacwa dacwadda cidda wakiilka ka ah ama looyarada la yidhaahdo garyaqaanada iyo culimmadu waa inay dadka xaqa u sheegaan qofkii marka uu istishaaro ugu yimaado iyo la tashi waa inaanu isku dayin inuu waxun ka cunee oo dee ilaahay baa ihi walaa takun lilkhaa'iniina khasiima dadka wax khiyaamaynaya waxaanay lahayn doodaya ee doonaya ha u doodin ayaa la yidhi marka qofkii waxa mar hadduu kula tashanayo waa inaad talo wanaagsan siisaa maadaamuu nebigu uhi almustashaaru mu'taman qofkan lala tashanaya waa qof la aaminay haddii lagu aaminayna inaad wax khiyaamayso ma aha ood qofkii gidaar u dhiibto oo aad tidhaahdo marka dambe meel kale aad ku jahaysa aad tidhaahdo waxaan waynu lahayne waa laynaga xoog batay waa laynaga laaluush badiyey waa ilan wasta sheegtay waxa inaad tidhahda ma lakin waa inu qofka xaqiiqada u sheegi karta haddaba baabkan dhaxalka baababka u muhiimsan waxaa ka mid ah ee runtii in la bartaana ay aada iyo aada u qiimo badan tahay si gaara baabulxujb baabka la idhaah sida dadku ay isu xijaabaan ay isu hor joogsadaan oo dadku dee way sii kala muhiimsanyihin xagga dhaxalka oo ay sii kala horeynayaan marka sida dadku usoo kala horeynayaan ayaa muhiima inaad garato haddii qofku aanu baabkan macrifo u lahayn maaha dhaxalka iyo arrimihiisa inuu farageliyo waxaa laga yaabaa qof wax xijaabaya iyo qof la xijaabayo inuu isweydaariyo oo cid aan dhaxalka wax ku lahayn uu siiyo taasaa dhici karaysa waaya waxa uu ku uhi watasqudu ljaddaatu bilum ayeeyooyinkii waxa ay ku dhacayaan hooyadii mar haddii hooya joogto ayeeyooyinkii waxba dhaxli maayaan way iska tegi doonaan ayeeyoo dhammi dhinacay doonaysaba ha ahaatee kol haddii hooyo joogto qofkan dhintay hooyadii ayeeye lama dhexal siiyo waal-ajdaadu bil-ab awowyaaloo dhammina waxa ay ku tagaan aabbo mar hadduu aabba joogo awowyaal ma yimaadaan wayasqutu waladul-um waladul-umkii qofkan dhintay kii ay xagga hooyo ka walaal ahaayeen isaguna dha dhaxalka waxa uu kaga baxaa maca arbaca afar marka ay joogaan isna meesha uu ka baxaa afartaasi waa kuwee alwalad qofkan dhintay miduu dhalay waladul ebn waxa weeye qofkan dhintay miduu inankiisu sii dhalay waalabi waljad aabbihii iyo awowgii mar haddii aabba joogo ama awow joogo waladul umma yimaado halkan waxa uu kugu tilmaamay saddex qolo oo dhaxalka laga saarayo qolada u horeysaa waxa weeye ayeeyooyinkii ayeeyo ma imanayso kol haddii hooyo joogto leannahu ciddii ka sokaysay baa timid lianna man adlaa ila almeyt biwaasitatin xujiba biwujuudiha kol hadduu qofkani markii uu meydka usoo dhowaanayay qofkan dhintay dhaxalkiisa kolku kusoo socday hadduu qof soo maray dee kii uu ku soo dhowaaday kol hadduu joogo meesha uu ka baxayaa qofkan dhintay hooyadii baa joogta ayeydii xaggay soo martaa markaa ayeydu maxay igu soo dhowaatay de waxay igu soo dhowaatay hooyadii markaa iska tegaysaa ayadii ma dhexlayso leanna islaantii ka sokaysaa joogta alajdaadu bilab baa lagu awowgii xagga hooye marka horeba muu dhexlayninoo dee wuxuu ka mid ahaa dadka aan faralka iyo casabada toona lahayn qofka dhintay macnaha awowgii hooyo kaal marka horeba dhaxalka kuma jirin awowgiisii aabbo ama laba awow oo aabba hadduu qofkan dhintay leeyahay laakiin aabbihii uu joogo dee aabbihii ay soo marayeen ee ugu soo dhowaanayeen qofkan dhintay baa hor joogsanaya taasi maadaama aanu waddada bannaynin ee isagii uu taagan yahay ma jirayaan hadduu qofku dhintuu ka tago aabbihii iyo laba awow ila way jiri karaanoo dad mucamariina baa jiri karaa hunaaka naasun mucamariin dad loo cimri dheereeyaa jiri karaa ama si dhaksaa u guurguursaday oo saabiq iyo laaxiq yeeshay wixii ay muxadisiintu u yaqaaneen qof cimrigiis macnaa dad intay si dhaksaa u guurguursadeen aada isu dhaldhalay oo dabeedna koodii ugu horreeyeyna cimrigiisu dheeraaday markaa laga yaabaa inay shan awowsi soo gaari karaanba markay xaaladdu caynkaa tahay aabbuhunbaa dhexlaya awowyaashuna way iska hadhayaan waa qolada labaad wey maadaam dee uu joogo asalkan isagaa faracii kasii horreeyey faracaasaa xijaabaya taasina waa masalo kale marka qofkii inuu yidhaahdo labaduba waa waalid ee waxuun ha wada dhaxleen ama dhaxalbaa la sheegi jiray awow inuu sudus wax ku dhaxlaa la sheegi jiray aabbana sudus wax ku dhaxlo kana sudusi kana sudusi waa qalad qalad jiro wey waayahay waxau halkana kuu sheegay waladulom hooyada inankeeda macnaa qofkan dhintay miday xagga hooye ka walaal ahayn baynu ku naqaanay magaca noocaas wa akhun liummin iyo waladulom labadaas magacba wuu leeyahy qofkan dhintay midaa xagga hooye ka walaalayhiin weeye kaasi ma yimaado kolka uu joogo maxay markaynu soo gaabinno asal iyo farac asal iyo farac oo markaa macnaheedu uu yahay asal iyo farac weliba lab siiba asalka maalan inankiisii qofkan dhintay ama inan uu awowyii ayewi ama aabbihii ama awowgii dadkaasi hadday joogaan intaa u qofkii dhintay kii ay xagga hooye ka walaalahayn iman maayo kii ay xagga hooye ka walaalahayn wuu iska tegayaa waxaa qofkana u dhintay wuxuu ka tegay aabbihii iyo miday xagga hooye ka walaalayhiin aabbahaasaa xijaabaya kaa xagga hooyo iska tegaya awowgii iyo miday xagga hooye ka walaalayiin waxaa xijaabaya awowgaa ama dee carruur uu leeyahy iyo carruur awow yahay iyo buu ka tegay qofkani marka qofkan xagga hooyo ma yimaado laakiin qofkan xagga hooyo kala walaalo ka dhintay haddii ay joogaan dad kale oo walaalo ahay oo ama xagga aabbiiyo xagga hooyaba ama xagga aabba uuna isaguna wuu ku darmi macnaa dee dhaxalku wax ku leeyahay laba siyood baynu soo marnay inuu wax ku qaato maxay ahaayeen qofkan xagga hooyo kala walaalo ka dhintay laba siyood buu wax ku dhexlayay marna ulu marna sudus labadii midkoodunbuu qaadan doonaa mar haddii aanu joogin asalkaa aabbihii iyo awowgii iyo farcii kol haddaanu joogin marka waxa aynu ugu gooni yeelnay asal lab maal asal dhadige hadduu jiro eeg farac marka la idhaahdo faracaasi ama ha labaado ama ha dhadigaadee kol hadduu qofkani ubad ka tago walaaladii xagga hooye ma yimaadaan ubad marka la ydhaha inamiyo hablaba way noqdaan laakiin asal lab waxaynu u leenahay aabbaha iyo awowgu way xijaabaan laakiin hooyadii ayaydu ma xijaabaan sidaa daraaddeed fawaariq bay sheegi jireen culammada dhaxalku waxyaaba ay ku kala duwan yihiin walaalahan caadiga ah iyo walaalaha xagga hooyo walaalaha caadiga ah waxaa looga jeedaa walaalaha qofka dhintay ka walaalay xagga aabbo iyo xagga hooyo ama xagga aabbo kuwaas waa dhinac iyo kuwa xagga hooyo oo iyaguna dhinaca farqi bay leeyihin waxyaaba ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a waxyaabaha waxa ay la dhaxlaan iyagu qofkii ay ku soo dhowaadeen qofkii ay ku soo dhowaadeen ayay la dhaxlaan oo ah miyay kusoo qofka dhintay iyay ugu soo dhowaadeen dee hooyadii hooyadii ay qofka dhintay ugu soo dhowaadeen hooyada lafteedii ba wax la dhaxlaan oo hadduu dhintuu ka tago hooyadii iyo mid ay xagga hooye ka walaala yihiin labada way dhexlayaan macnaha islaantu ma xijaabi karayso caruurtaa sidoo kale waxa ay kaga duwan yihiin walaalaha kale isku si ayay u qaybsadaan labkooda iyo dhadigooda maalan walaalahan xagga aabbi iyo xagga hooye iyo saa oo wada dhanihi iyagu waxa ay u qaybsadaan lidakari milu xadi luntayeyni markay dhadigooda iyo labkooda wada joogaan inanku laba qori buu qaataa inantuna qori sida qur-aankuba uu tilmaamay laakiin haddii uu dhowr qof ka tago oo ay isku hooyo yihiin ilaahay wuxuu uhi fahum shurakaau fi ulu ulukay wada leeyihin oo ay isla egaysanayaan waxa ay kaga duwan yihiin walaalaha kale walaalaha kale casabay noqdaan siiba kuwooda ragga ahi laakiin kuwan xagga hooyo mar walba qori bay wax ku qaadanayaan qorigaasoo ama ulua ama sudusa waa fawaariqay ka midta fawaariqa waxaa ka mid a walaalaha xagga hooyo qof ka dhintay ay ka walaalan yihiin awowgu wuu xijaabaa laakiin kuwa kale ma xijaabi karo waa ilaa lix misro caynkaas kutubaha mudawalaadku ay kuu sheegayaan ay ka warramayaan ayay ku kala duwan yihin dee kolkaan mid masalooyinkaa macrifo u lahayn walaal waa ku walaalun dabeedna waxaa laga yaabaa inaad wareeriso meesha adigoo le waxbaan qaybinaya u wadaadaynaya marka ilaa lixdaa arrimood baa kuwii xagga hooyo ay kaga duwanaanayaan kuwan kale waxa uu kuuhi wayasqud waladu lumi maca arbaca alwalad wa walad ilibni waalabi waaljad lixdaasiba hawada u dirayaan hadday meesha yimaadaan oo had iyo jeer waxay dhaxal uun soo geli karaan marka uu qofkani yahay asal iyo farac la-aantii farac iyo asal la-aantii saddex qolaynu halkaa ku aragnay oo saddexdaba dhaxalka laga saarayo waa kow wuxuu ku yihi haddana wayasqutu alakh lilabi waalum walaalka qofkan dhintay kala walaalahaa xagga hooye iyo xagga hooyaba waxa uu ku dhacayaa oo dhaxalka uu ka bixiyaa goorma maca alaaa markay saddex qof joogaan saddex qof kolka ay joogaan qofkan dhintay walaalihii dhaxalka waxba kumale saddexdaas waa ayo alibnu wabnu libni walab alibnu qofkii dhintay baa dhalay ibnulibni qofka dhintay inankiisii baa dhalay alab qofka dhintay aabbihii kol haddii kuwaasi joogaan si kale haddii loo dhigo waxa weeye aabbihii iyo qofka dhintay aabbihii iyo caruurtiisii ama caruur u awow yahay kol hadday joogaan walaalaha caadigii ma yimaadaan weliba dee sidaa uu kuu xusay caruurtuna waa inay yihiin darlab darlabi meesha waa inay joogaan masale caruurtiisii oo lab ah ama lab iyo dhadig isugu jira iyo aabihii kol hadday joogaan qof ka dhintay kuwa uu walaalaha ay ahaayeen hadday doonaan isku aabbiyo hooyaba ha ahaadeene de waata uu kuu sheegayaba iminka eh ma imanayaan tusaalaha lagu sii fahmaayo haddaynu tusaale ku bixinno qofkani waa dhintay wuxuu ka tegay inankiisa iyo aabbihii iyo dad badan oo ay isku aabbiyi hooye yihiin inankiisa iyo aabbaha ayuunbaa qaybsanaya xoolaha waxaa meesha ka baxaya kuwii ay walaalaha ahaayeen hadduu dhintuu ka taga inankiisii uun oo xataa aabbuhu aanu joogin xoolaha inankiibaa qaadanaya kuwan walaalihii meesha ka baxayaan hadduu dhintuu ka taga aabbihii uun dee walaaluhu aabbahay soo marayeene ugu soo dhowaanayeene odaygunba hawada u wada dirayaan oo markaa waxba ma dhaxlayaan waxa sidoo kale ah haddii inama iyo habla ay isku jiraan inama iyo habla hadday isku jiraan iyadana waa caynka laakiin waxaa sidaa ka duwan haddii hablo qura ay yihiin oo masalan uu dhintuu ka tago toban hablood oo uu dhalay iyo inama ay walaala yihiin hablahaasi sida ay waxu dhexlayaan horeynuu soo marnay haddii aad shaqo guri u qaadatay oo aad ka soo shaqaysay weeye oo aad isku hawshay waad garan karaysaa hablahaasi qorigay wax ku qaadanayaan maxay wax ku qaadanayaan athuluthaani saddex meeloodoo xoolaha labaa ninkan dhintay kole hadduu hablo keliya ka tegey saddex meeloodoo labuun bay leeyihin meesha soo hadhay waxaa qaadanaya ragga ay walaalaha yihiin hadduu inan qura ka tagana waa saas oo kale laakiin dee habkii unbaa isbedelaya inantiisi iyo shalay walaalayiin buu ka tegey inantu maxay qaadanaysaa markaana waynu soo marnay ilaa yaa nus bay qaadanaysaa markay nuska qaadato nuska kale soo hadhayna ragga ay qofka dhintay walaalahayn baa qaadanaya rag iyo dumariina way isku darsan way wada qaadan doona marka almuhim waxa xijaaba uun walaalka shaqiiqa ah ama walaalaha xagga aabbiya xagga hooyada ah waxaa xijaaba uun farac lab iyo abo awow laakiin ma xijaabo oo haddii meeshii awo uu joogo iyo qofka dhintay kuwa ay walaala yihiin ma iska wada dhexlayaan mas'alat ljad waalikhwa baa la ydhaha jadka iyo walaaluhu siday waxu dhexlaanoo waa masale iyadu aan halkan aanu ku xusine tafaasiil fara badan leh oo mararka qaar qori buu wax ku qaataa mar baaqibuu ku darsadaa mar waxa uu la dhaxla iyaga laftigooda yusbix ka ah walaal oo kale uu noqdaa marka taasi waa masalo kale oo imika ayna halkan ku haynin waa koo marka haddana wuxuu kuusii gudbay walaalkii kale wuxuu ihi wayasqud waladu lab qofka dhintay kii ay xagga aabba un ka walaal ahaayeen waxa uu ku dhacayaa dhaxalka kaga baxayaa weeye bihaaulaai alaaثa saddexdaa horeynu soo sheegnay iyo wa bilakh lilabi waalum iyo walaalkii qofka dhintay xagga aabba iyo xagga hooye ay walaalaha ka ahaayeen kaasina meesha wuu ka saari karaa maalan hadduu dhintay oo uu ka tegey mid ay ka walaal ka ahaayeen xagga aabbo qofay walaalo ka ahaayeen haddii uu ka tegey marka aad kan ay xagga aabbo ka walaalo ahaayeen eegaysa inuu wax dhexlaya iyo in kale dadkaa hore aynu soo sheegna waa inaad iska eegtaa oo ah inama miyuu lahaa inama uu awow u ahaa qofkan dhintay miyay jiraan macnaha inama inankiisu sii dhalay uundheh kuwa inantiisu sii dhashay maaha laakiin inankiisu uu sii dhalay baa lagu leeyahy aabba miyuu joogaa walaal isaga ka miisaan roonoo ay kan dhintay isku bahahaayeen miyuu joogaa ile bahina bahma dhaxashe eh mahmaada soomaalidu mararkaasay shaqaynaysaa ha mar walba maahae markay caynkaa noqoto ee afartaasi meesha ay ka baxaan ayuu soo geli karaa walaal ay isku aabba ahaayeen markaasuu iman karaan laakiin maadaama afartan qole hore joogaan dhaxalma soo galay ogow marka qof walba intii xijaabaysay marka aada iska hubiso ayuu dhexal soo geli karaa marka halkan wuxuu kuu sheegay dhowr qof oo dadkii la xijaabayaya ama inta ugu caansan ah laakiin haddana iyaga laftigooda rag iyo dumar usii kala baxaya ayaa usii kala bixi doona marka baabka isxijaabiddu intanoo qura kuma ega ee intani waa intii badiihiyaadka ahayd ama macnaheedu toos u muuqatay ee ishu markiiba qabanaysa had iyo jeer islaan qaylayntiisu baabkan intan way ka ballaadhantay waana baab runtii macrifadiisa u baahan wayasqud waladu lab qofka dhintay kii ay xagga aabbo ka walaal ahaayeen waxa uu ku dhici doonaa oo aan waxba ku dhexlayn bihaulaai alaaa saddexdaa la soo xusay iyo wa bilah lilab waalum kii isagana ka miisaan roonaa ee isku aabiyo hooyo ka dhintay ahaayeen wada isagii ay isku bahyihiin xaggan maaragtay dhaxalka unbay daba soconaysaa wilaayadii xagga guurkuna guurka inantii la guurinayo waxa ay daba socotaa tan dhaxalka haddaad tan macrifo u leedahay way kaa caawin karaysaa taa kale xagga guurka la xidhiidha dadkani sida ay isu xijaabayaan xagga dhaxalka ayay isu xijaabi doonaan xaggii guurinta inantana aabbaheed kol hadduu joogo awow iman maayo awowgeed baa ku xigaya haddii aabbihii la waayo waxaa kusii xigi doona walaalkiibaa kusii xigaya markaana isku aabbiyahooyahan walaalkii isku aabba ahaayeen adeerkii shaqiiqa kii kale liabka saasay u soconaysa inkastooo dee qofka gabadha waxaa halkan ka baxaya uun caruurteedii ayaan markaa guurinaynin ubadkeedii baan guurinaynin yaryaraa ay dhashay hadday doonaan haba waaweynaadeen intaasuu kuu tilmaamay halkaana oo intaba waxaa laga duulayaa uun xadiidkii uu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam alxiqu lilfaraa'ida biahliha waxaan ilaahay uu qadaray ee dhaxalka ah cid walba ciddii u cayimay siiya famaa baqiya fahuwa liwlaa rajulin dakar wixii soo hadhaana ee dadkaa qoriga wax ku qaadanaya ka soo hadhana waxa iska leh qofka lab ee ugu xiga ka dhintay qofka lab ee ugu xiga ayaa iska leh intaba xadiidkaasunbay soo wada geli karayaan oo waa had iyo jeer alcasabatu binafs bianfusihim kuwa naftooda wax ku casabeeya weeye kuwani marka sidii aynu horeba usoo xusnay dee dadku waxa ay u qeybsan yihiin wax dhexlayaa laba casabo iyo dawi lfuruud qof qur-aanka iyo xadiidku ay u qadareen inta uu qaadanayo kaa waxaa la idhaahdaa ahlulfard oo dee waa kuwa aynu habeenada hore kasoo hadlayna kuwa uu halkan ku xusayeyna waxa ay ahaayeen dadka had iyo jeer casabada la ydhaha casabaduna qori cayiman maleh intooda badani laakiin waxay wax ku qaadanayaan ama maalka dhammaantiibuu wada qaadanayaa ama baaqiguu sugayaa marka casabadaasi waa laba qaybood caasibun binafsihi wa caasibun bikayrihi kii saddexaad iminka halkan muu sheeginoo caasibun maa alkhayr casabatun maca alkhayr qof isagu naftiisa isaga casaba ah oo goor walba si toosa u noqon kara inuu ama maalkii wada qaato ama baaqiga suga waa sida inamadiisii walaalihii oo maaragtay kuwii xagga hooye aan ahayna aabbihii iyo awowgii kuwaa waxaa la idhaahdaa caasibun binafsi naftiisu casaba isagay hablaha had iyo jeer inamadooda wax la dhexlayana waxaa la idhaahdaa casabatun maca alkhayr ayaa la idhahda casabatun bilkhayr oo raggan la jooga ayay sababtooda ku noqonayaan casabo maalan dee farqibaa udhexeeya qofku markuu dhintuu ka tago laba hablood oo ay walaala yihiin iyo markuu ka tago laba hablood iyo laba inan dee isku si wax u dhaxli maaya marka laba hablood oo keliya ay yihiin dee saddex meeloodoo labay qaadanayaan horeynu usoo marnay waa ahlulfardi markaa faral muqadaray wax ku qaadanayaan laakiin haddii inan uu la joogo ama laba inan la joogaan waa tusaale une waanay ka badan karaane waxay wax ku qaadanayaan markaa inan inankiina laba qori inantiina qori hadday toban yihiinna waa xisaabtu saasubay u soconaysa balidakari milu xadi lunhayayni taa uu qur-aanku leeyahay wey marka kuwaasina waa kuwan uu soo wado oo waa casabo casabo ku noqday cid kaloo la joogta iyo casabo isagu casabo ah haddaba dadka had iyo jeer hablaha ay walaalaha yihiin casabeeya ee soo jiida xagga dhaxalka iyo kuwa kaleu ku kala sheegaya wuxuu ku uhi waa arbacatun afar qof yucasibuuna akhawaatihim walaalahooda way casabeeyaan macnaha habka casabada la yidhaahdo ayay dhaxalka u wada qaybsadaan kuwaas waa maxay alibnu wabnu libni walahu min alabi wlum walahu min alab macnaheedu waxa weeye far inankii iyo inanka inankiisi iyo walaalkii walaalkaasoo aan walaaloo dhan ahayn kii xagga hooye ka hadhayo kuwani marka ay hablo ay walaala yihiin wada joogaan habka ay wax ku qaybsadaan waxa weeye habka casabada la ydhaahdo habkaasoo ah matalan haddii waalid uu joogo waalidkaasina waaba maala hooyadii ayeydiiy kuwaase waxay qaadan doonaan waxoodii awowgu wixiisiibuu qaadan doonaa inta soo hadhaa hablahan iyo inamadan wada jooga ayaa u kala qaybsanaya qori iyo laba qori saddex daloolow labana wiilka midna inanta saasay u kala qaybsan doonaa marka haddii aad aragto inanbaa casaba ahaan wax ku dhaxlaysa oo nin ay walaala yihiin wax la dhaxlaysa waa inuu afartan mid yahay afartan waa inuu mid yahay qofka dhintay inankiisii qofka dhintay inankiisu kuusii dhalay qofka dhintay walaalkii oo isku aabiyo ay hooyo yihiin qofka dhintay walaalkii oo ay isku aaba yihiin walaaloo dhanna maahe waa labadaa qaybood ee walaalaha ka mid a iyo asalkii iyo farcigii kuwaasi had iyo jeer marka ay hablahooda ishelaan ay isku darajada yihiin way casabaynayaan oo sidaa ay u kala badsanayaan bay u qaybsanayaan waa kuwa aayaadku ay tilmaamayaan waayahay dee ilaahay baana yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaءa falidakari milu xadi lunhayayn labada aayadood baa kala sheegaya waa dadka had iyo jeer hablaha ay walaalaha yihiin casabanimo wax kula dhaxla wa arbacatun afarna yarifuuna duuna akhawaati way dhaxlaan iyagoo aan walaalahood casabada kusoo dari karaynoo walaalahood dhaxalka ay ka qabayaan waa afar rag ah oo iyagii uun dhaxalkii soo gelaya laakiin dadkii dumarka ahaa ee ay walaalaha ahaayeen soo jiidi kari maayaan laysa huwa biakhin mubaarak akhii la barakeeyey maaha laakiin waa akh bilaa baraka u ah marka loo eego xagga dhaxalka akhan hore akhulmubaarak buu ahaa mararka qaarkood inantii oo dhacaysa uu soo jiidi karaya kuwan laakiin maaya wa arbacatun afar yarihuuna iyagunbaa wax dhaxla duuna akhawaatihim hablihii ay walaalaha ahaayeen dhaxalka ma soo gelayaan afartii waa maxay alacmaam waa adeeradii banulacmaami waa adeeradu inamadii ay dhaleen ee meydka ilma adeerka ahaayeen banulah akha macnaha qofka dhintay kii ay walaalka ahayen caruurtiisiiyo adeer uu yahay inamadu adeerka u ahaa iyo wa casabaat almawla almuctiq qofkan isaga ahee wax xoreeyey casabadiisa dumarka ah iyaguna ma soo galaan kaamaba hayno laakiin kuwan kale waa adeeradii iyo ilma adeeradii iyo kii adeerka loo ahaa iyagunbaa wax dhexla laakiin hablaha ay walaalaha yihiin huugga intay soo sudhaan soo jiidi maayaanoo dhexalka ku soo dari maayaan tusaale haddii aynu ku bixinno qofkani uu dhintay waxa uu ka tegay adeerkii cid kaleba ha odhaninba haba isku sii badinin si aanu ku wareerininba adeerkiibuu ka tegey marka adeerkaasi waxaa laga yaaba dee adeerkiioo quraba maahay adeerkii iyo edooyinkii dheh adeerkii waa joogaa iyo adeerka habla ay walaalayihiinoo qofka dhintay edooyin u ah ayaa jooga edooyinkaasi qofka dhintay edada u ahay ee adeerka la simani meesha way ka hadhayaan dhaxalka oo xadiidkiibaa wuxuu leeyahay faliwlaa rajulin dakar faliwlaa rajul dakar waa ninka lab un ayaa meeshii baaqi suga noqonaya baaqiga iska qaadanaya ama xoolaa dhamaan ilma adeeradiina waa saasoo kale marka qof ka dhintay ina adeertii iyadu ma soo gasho dhaxalka oo walaalkeedii ma soo casabayn karo dumarna casaba ma noqdaan sideedaba sidaa xadiidku cadaynayo banul akhna waa saas oo kale qofku hadduu dhintuu ka tago hablo iyo inama uu adeeru yahay oo isagu ab- dee ma laha aabbo iyo awow iyo in caruur iyo xaa ma laha laakiin inama uu adeeru yahay iyo hablo uu adeeru yahay oo walaalaabaa jooga inamadu baa dhexlaya waa masle runtii hubsi u baahan inaad aada isaga hubsato casadaatu lmawla almuctiq dee qofkan qofka marka uu xoreeyo cid kaloo dhaxashana la waayo isagaa dhexlaya bayni marka isagunbaa dhexlaya laakiin ciddii kale ee gacalkiisa ahayd ama walaalihii ahayd hablaha ah ma soo raacaan kaana maba haynaba imanka marka baabka dhaxalku waa noocaa qofku dee kolkaanu hore u arag hore u diraasaynin wuxuuna iskaga yaro noqonaysaa uun bowbow unbay iskaga noqonaysa ama geesuunbuu yaro yeelanayaa laakiin ahamu shay dee ka dari mayse e qul huwalluu miyuu ga darayaa buu ihi xunbaad ka fahmi boqol kiiba konton kolay noqotana wixii aad cilmiga ka fahamtaaba kolaad fikrad guud ka qaadatana oo eray bixintan meesha lagu sheeg sheegayo kolaad ka fahamtana dee wax sahlan maaha laakiin kolkuu qofku ku shaqaynayo wuxuu u baahan yahay kitaab laba saddex afar inuu ka akhristo oo uu ka faa'iidaysto kharaa'ibka ama cajaa'ibkii ku soo bixi lahaana way ka fududaynaysaa markuu dee sidan u ogyahay ee wax badan uu ka garto baabkii dhaxalku intaasuu noqday inta uu sheekhu ka xusa waa intaa intaasaynu kaga gudubnay waxaa kale oo markaa uu raacinaya halkan oo lawaaxiqdii ka mid ah ilaa waxaynu soo nidhi mabaaxif buu leeyahay baabkani meelo laga hadlo mabaaxifkii intii hore soo sheegnay lawaaxiqdiisii baa kuwana waxyaabaha lagu lifaaqayo ee raacaya tahay alwasiya dardaarankii weeyi dardaarankiibaa halkan isaguna ku xusan dardaarankuna waxa weeye tabarucun fii maradi almowt ayaa la idhaha waa tabarucu qofku bixiyey wakhtiga uu sii dhimanayo ama xanuunkii uu ku dhimanayey ee aanu kaba kicinu ku dhintay wixii uu qofku bixiyey ee uu tabarucay ayaa wasiyo la idhaahdaa oo habeen dhexdeeda baynu soo tilmaannay tabarucaadku inay magacyo kale leeyihiin oo mid waxa lagu magacaabaya sadaqa hata dee qur-aanku uu aada u dhiirinayo waata dadka si caadiya qofku isaga sadaqaysto isaga bixiyo maalka uu iyo wanaagga iyo macruufka uu qofku bixinayo ayaa sadaqa ah taa had iyo jeer riyaa saalixiinka aynu ku arkayno weeyi ee axaadiidtiiyo nusuustu ay aada u dhiirinayaan in masaakiintiiyo bulshada baahan la siiyo wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira haddii waxbixintaa ay la socoto nooc ixtiraam iyo maamuusa oo cid gaara la siinayo waxaa lagu magacaabaa hid hibatun wahadiya hiba iyo hadiya la idhaha sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka wax loo keeno uu odhan jiray mahiba ma hadiyad baa mise waa sadaqo marka haddii lagu yidhaahdo waa sadaqo masaakiinta siiyuu odhan jiray haddii laakiin la yidhaahdo waa hadiyad iyo hiba iyo uu qaadan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sadaqadiiyo sikadaa ka xaraam ahaa waxa sidoo kale isaguna magac gaara yeelanaya alcumra waruqba oo aynu dee soo marnay ku noqon mayno iminka cumrada iyo ruqbadu waa tabaruc qofku uu shardi uga dhigayay inta uu nool yahay ama markaad dhimato ama anugu aad dhinto tii caynka ahayd wey tanina waxa weeye alwasiya wasiyadu markaa iyadana waxa la waa tabarucun fii maradi almowt xanuunkii uu ku dhintay qofku wixii uu bixiyey magaciisa waxaa la yidhaha wasiya macnaheedu waxa weeyaan eray bixinta noocan ah waxa ay ku kala baydhaysaa xagga axkaamta haddii hibe la yidhahdo waa baab gaara haddii wasiyo la yidhaahdo waa baab gaara haddii sadaqo la yidhahdo wax gaaray noqon kartaa marka xaggii axkaamtay ku kala baydhaysaa magaca loo bixiyo ayaa ay noqonaysa marka adigoo caafimaad qabo wixii aada bixiso dardaaran lama idhaah ee siin hibe iyo hadiye iyo baa la idhaha kuwaasaa lagu tilmaamaya adigoo buko wixii aada bixisaana waa dardaaran dardaaran haddii la yidhaahdo iyo hibe haddii la yidhaahdona waa kala axkaam axkaamta ay yeelanayaan baa kala duwan inta markaa magacii ka soo baxaysa waa intaa waana fursad uu qofka siiye islaamku fursaddii uu haleeli waayo wakhtigii uu caafimaadka qabay qofkani ayaa iminka jaanis loo siiyey jaaniskaasoo aan furnayn sida aad ku arki doonto kitaabka laakiin xadidan waxaana sii fadli badan waxbixinta waxbixintu waxay sii fadli badan tahay inta qofku aan lagu soo kadinin ama uu caafimaadka qabo ee aanu xanuunsanaynba siduu nebiguba lahaa calayhi salaatu wasalaam sadaqa waxaa u fadli badan ta aad bixinayso xadiidkaynu kusoo marnay wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqr wa ta'mul alghina sadaqada aada bixinayso adiga oo caafimaad qaba had iyo jeer dadku markana isleeyihiin istaraatiijiyad dhow iyo mid dheer iyo marka uu ku xisaabtamayo weye sanadkan oo shantan sano oo tobankan sano oo intaa uu balaangaraynayo u qorshaynayo ee sharikaadkiisiiyo wixii intaa u habaynayo waa anta saxiix adigoo caafimaad qaba wixii aada bixiso shaxiixi weliba ku ahoo ku adaygaya oo sideedaba waxa kuu dhibta yariyo iyo waxa kugu adagi way sii kala ajri badan yihiine marka aada iblayskii iyo naftii iska fujiso iyagoo kugu dhegay marka ajrigeedu wuu sii badan yahay adigoo faqri ka cabsanaya qaninimana ku yidhi diilanaya waa labadaasi had iyo jeer u badan yihiin oo qofku markuu islee wallahi intan haddaad iska bixiso waxba heli maysa iyo marka uu leeyahay masaariiftii waad haysataa hebel gaadh labada ugu xiiq ugu xiiq badan had iyo jeer waa nooca ardaydaba waa labada ugu dhib badanoo qofku markuu isleeyahy yaad dhicina bal aad baastiduun ama uu leeyahay wanka yaan lagaa qaadin iyo tuuga labadaasaa ugu hawl badan oo ugu rafaad badan ardayda tujaartii had iyo jeer dadka wax soo saarayaana waa noocaas oo kale ka isle bal wixii aad cuni lahayd uyuu ku dhaafin oon gaajo ku dilin hadduu wax cunayana u cunayo gaajo tagta iyo mid soo socota iyo mid joogta iyo ka isle hebel gaadhsii waa lagaa dheereeyey sanadkee labadaasiibaa ugu had iyo jeer hawl badan marka sadaqada xaalada noocaasa aad ku bixisaabaa ugu fadli badan buu nebigu ui alayhi salaatu wasalaam markii wax la weydiiyey haddaba haddii fursaddaasi ay dhaafto qofkii isagaoo xanuunsanaya markuu isgartay inuu dhibanayo wixii uu bixinayo waa la ogolyahay laakiin heer baa lagu ogolyahay in laguu sheegi doono maalkao dhan ma wada bixin karo cid walbana ma siin karo cid gaaruu siin karaa qadar gaarana wuu bixin karaa fursad baa loo siiyataa waxa u daliila mashruuciyadeeda iyo baabkan inuu jiro oo qofku xanuunkii uu ku dhimanayay uu wax ku bixin karo aayadda suuratu nisaa ku sugane koob iyo toban ee ka warramaysay undhaxalka ee ilaahay uhi min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn dayn iyo dardaaran dabadeed buu dhaxalku noqonayaa iyo xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa cabdilaahi bni cumar uu warinayey ee nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda ku dhiirinaya dardaaranka wixii ay qori lahayn inay u degdegaan maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuusii fiihi yabiitu leylatayni ilaa waasiyatuhu maktuubatun cinda uma haboono qofku haddii uu doonayo inuu inuu wax dardaarmo inuu dibdhigo uma habboona laba habeen uu iska joogo laakiin waa inuu qoraa wixii uu bixinayo oo dhan iyo wixii uu qiranayo leey waa la igu leeyay iyo cidda uu kala dirayo waxoo dhan waa inuu qoraa ilan qofka goor geeridu ay ku iman doonto warkama hayo wixii uu dareemayo uu isleeya wallaahi maanta xil bay kaa saarantahy inaad dadkaaga wax uga sheegto iyo ciddii hawshaa kuu fulin lahayd waa inuu qoraal ku sameeyaa buu rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam taasoo macnaheedu uu yahay inuu qofku geeri u diyaar yahay safarka ilan laga safar lagaala tashanaya maaha safar lagu ogeysiinaya maaha safar timekiisa lagu xusuusinaya maaha oo lagu leeya dhaydkaa iyo saacaddaa ayaa la safrayaa ogow ee waa safar ku imanaya kaflad waa safaru nuqla fii faj'a ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay safar aan la soo laabanaynin kadisna ah oo aanad haleelaynin shandada iyo iyo shaarka midnama haleelaysa marka uu kutumaatiyo malagu gaari buu sabab lagaaga dhigaya haddii la doono intaa haddii aynu muqadam ahaan baabkii dardaaranka kudhaafno ku dhaafno iyo daliilkiisa qur-aan iyo xadiidba macnaha waxaynu taa uga jeednaa iftiiminteeda dadku waxay isku khaldaan daynta ama hibada ama siinta iyo dardaaranka isku khaldaan labadaas oo had iyo jeer iyadoo iska caafimaad qabaabaa wuxuu leeya waxaan u dardaarmaya hebel waxa iyo waxaasaan u dardaarmay imikaba markhaati ka ahaada taa waa siina dardaaran lama idhaado ama isagoo bukaa wuxuu leeyahay hebel waxaan siiyey markaana dee xukunkii dardaarankuuma yeelanayso cuduradana dee culimmadu marka ay ka warramayaan waxa ay u kala qaadaan maradun makhuuf wa maradun hayru makhuuf cudur had iyo jeer cabsi ah cabsi leh iyo cudur aan cabsi lahayn marka cudurada cabsida leh ee aadka u adag ee khatarta ah in dadku inta badan ay ku dhintaan tabaruca uu qofku bixiye waxaa loo tixgeliyaa inuu dardaaraye cudurada markaa fududna looma tixgeliya inuu dardaaraye waa ka irshaad ismaaciil ibnuqri kitaabkii uu lahaa ayaa uu odhanayay min alamraadi almakhuufa atalqu wa awalu faalijin wa aakhiru sillin saasuu odhanayay maxaa cudurada ah hadiyo jeer cabsida le loo tixgeliya inuu dardaaraya waxaa ka mid a fooshi oo kale buu kuleeyahy waxaa ka mid a tibayda aakhirkeedi iyadoo airiskii ku darmayna dhaho waxaa ka mid a faalijka awalkiisii jugtaa hore qofka faalijka lagu dhuftay markaasuu cabsi leeyay laakiin hadduu taa ka soo doogo wuu iska jiidan doonaa un dhinaciisa marka cudurradiina saasaa loo tixgelinaya ay u qaybiyeen watajuuzu lwasiya dardaarankii wuu bannaanyay qofku inuu wax dardaarmo bilmacluumi walamajhuul wax macluumana wuu dardaarmi karaa la yaqaano majhuulna wuu dardaarmi karaa waxaan markaa cayinayn waalmawjuudi waalmacduum wax mawjuudahoo jooga iyo waxaan weli imanin labadaba wuu dardaarmi karaa maalan kaa macluumka ah waxaa lagu misaalin karaa inuu qofkii yidhaahdo hebel gurigaa hala siiyo hebel lacagta hala siiyo hebel gaadhigaa hala siiyo waa wax maclu macluumoo la garanayo majhuulkana waxa uu noqon karaa isaga oo yidhaahda hebel waxa aan siiyey xoolahayga wax ka mid a ama qayb ka mid a ayaan siiyey qaybtaa dee wuxuu noo xadidaya uun sharciga oo inaga arki doonaa ama ulu baa la siin ama ulukiibaa dee haddii cid kale uu u wada dardaarmay wax laga siin waa tabaruc la saamaxay waxyaabaha qaarkood oo aan meelihii kale heshiisyadii kale la saamaxeen mawjuud iyo macduum labaduba way iska ansixi karaan wax jooga iyo waxaan joogin geedkayga ama beerta sanadkan soo socda wixii midho ka baxa hebel ha la siiyo agoonta ilmi hebel ha la siiyo masaakiinta magaalada ha la siiyo dee inay ka bixiyo in kale allahu aclam laakiin haddii ay ka baxaan uun sanadkan haddii shirkadda wax faa'iido anigu waxba iska garan maayona dhintaa laga yaabaaye faa'iidada ha la siiya buu lagu bixiyo halkaa jihaadka masaajidada meel buu cayimay way iska ansaxaysaa waxaa loo degdegayaa oo loo dadaalayaa qofkan in samafalkiisa fursad loo siiyo aanu ka xidhmin taasi waa xaggii baabkan xukunkiisa iyo wixii uu qofku dardaarmi karayay qadarka haddaba islaamku uu ku xidhay ayaa halkan lagu xusaya oo maadaama qofkii uu dareemay inuu maanta dhimanayo wuu ka deeqsisan yahay intii hore sidii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sadaqada ha dibdhigin ilaa marka ay halkan xowlalmariidka ku gaadho aad tidhaahda lifulaanin kada walifulaanin kada hebel intaasi iyo hebel intaasi iyo siduu leeya waxba kasoo reebi maayo waxba inooga soo reebi maayo kolkuu arko qofkani inuu caraabayo sidaa darteed buu islaamku meel istabahoo aanu dhaafi karin baa loo dhigay wuxuu kuhi wahiya min athulu thulu baa ay ka ahaatay had iyo jeer wasiyadii xoolaha saddex meelood oo meel buu dardaarmi karaa fa idaa zaada haddii uu ka kordhiyo saddex meelood oo meel xoolihii wax ka badan buu dardaarmay wuqifa waa la joojinaya calaa ijaaza calaa ijaazati alwaratha dadkan dhexlayaasha ah inay fasaxaan iyo in kalea la eegaya taasi waa masalo masalada kale waxa weeye walaa tajuusu lwasiyatu liwaarith qof dhexlayaasha ka mida in wax loo dardaarmaa ma bannaana ilaa an yujiizahaa baaqi lwaratha dhexlayaasha soo hadhay inay u fasaxaan mooyaane saddex masale intaa uu kugu sheegay masalada horreysa waxa weeye had iyo jeer qofkan dardaaranka dardaarmaya ee tabaruca bixinaya markii uu sii dhimanayay xoolaha waxa loo ogol yahay uun saddex meelood oo meel ayuunbaa loo ogol yahay waanaynu soo marayni xadiidkii sacd bnu abi waqaas radia allaahu canh isagoo aada u bukow nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa xoolo badan baan leeyahay marka ma wada bixiyaa markaasuu nebigu uhi maya nusaan bixiyo maya saddex meeloodoo meelaan bixiyo kolkaa nebigu wuxuu ku yihi athulusu wathulusu kaiir thulukaa laftiisaaba badan saddex meeloodoo meel oo aad bixisa iyada lafteedaaba badan sidaa daraaddeed buu cabdillahi bnu cabaas odhan jiray maadaamuu nebigu yidhi thuluka laftiisaa badan waxaan jeclaan lahaa in thuluka qudhiisa laga yareeyo wuu sababeeyey nebigu wuxuu yihi war dadka dhaxlayaashaada adiga oo ka taga iyagoo aqniyaa oo xoolale oo bulshada laban ka mid ah inaad dadkaaga ka tagto ayaa ka fiican iyagoo dawarsanaya inaad ka tagto haddaad wixii wada bixiso oo iyagoo dawarsanaya aad ka tagto dee waxba maad kordhinin waxbaad kharibti marka dadkan waa inaad waxaaga ay ku maarmaan oo bulshada ay kaga kaaftoomaan saasuu ku saabeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ulukaasunbaa loo ogoliyay haddaba ulukii wuu ka badiyey qofkii waa masalada labaad ee uu ku sheegay fain zaada wuqifa calaa ijaazati alwaraa wuxuu ka bariyay ulukii oo wuxuu ihi anigu laga bilaabo iminka waxaan dardaarmay xoolahaygii kalabare ogaada kalabadhkaasi ma wada soconayee ulu wuu socday inta uluka ka dheeraadka a dhexlayaashii baa la odhanayaa waalidkiin ama qofkii xigtadiinna ahaa wuxuu dardaarmay intaase dheeraadka miyaa sii daynaysaan waa baasgaraynaysaan mise waa laga jaraa kolba waxa ay yidhaahdaan weeye hadday yidhaahdaan nuskaa sidaa waalidka iyaga uu dardaarmay baanu ku daynay ee ha lagu bixiyo way soconaysaa ila iyagii baa lehe ay ka go'daaye haddii laakiin ay yidhaahdaan maya wixii sharci uu yidhaahduun baanu ka ogollahay dee sharcigu wuxuu yidhi un ulu baa soconaya uluka wixii ka dheeraadana waa looga jaray waa saas wey maalan qofkani waa marka uu weliba siiyo dad aan dhexlayaasha ka mid ahayn dad kale oo aan dhexlayaashii ahayn buu xoolii kala barh siiyey ulu baa soconaya uluka wixii ka soo hadhayna dhexlayaasha loo weydiinaya hadday fasaxaanna waa fiicanta hadday fasixi waayaanna waa loo jari intaasi waa mafhuum dee xadiidkaasaana markaa u daliila nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku xidhay un uluka inta sharcigu ogolyahy baa intaas masalada saddexaad waxa weeye tan uu ku yihi walaa tajuusu lwasiyatu liwaarisin ilaa an yujiizahaa baaqi lwarafa ma bannaana buu ku yidhi alwasiya in loo dardaarmo liwaaris mid wax dhexlaya dhexlayaasha mid ka mida in wax uu u dardaarmo qofkan sii dhimanaya ma bannaana haddii ay dhacdo inuu u dardaarmona waxa ay ku xidhan tahay dadkii kale dhexlayaasha ahaa inay fasaxaan iyo in kaleoto horay la midta caruurtiisii mid ka mid abaa wuxuu leeyahay hebel waxaan u dardaarmay gurigaa waa caruurtii mid ka mid a waa dhexlayaashii mid ka mid a ama rag ha aada ama dumar ha aada ama ori ha ahaado marka wax ay sidaa ku helayaanoo qofkaa loo dardaarmay uu ku milkiyaya horta ma jiro ee marka uu dhinto qofkan wax dardaarmay ayaa waxaa la leeyahay war hebelkan isaga dhaxalkiina wax kule dee waxbaa loo dardaarmay miyaydin u dayn mise weydin diidi kolba ka yidhaahdaan wey hadday yidhahdaan ha loo daayo wuu qaadan haddii ay yidhaahdaan maya uma ogolin waxaan dhaxal ahayn dhaxalun baan u ogolle dardaarun uma ogolin markaana dhaxalun buu leeyahay qofka waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha acdaa kula dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarif waardadyahow qof walba ilaahay wuu siiyey qorigu wax ku dhaxli lahaa qof wax dhexlayaa dardaaran ma leh soo warku ma cadda qof walba ilaahay qorigiisii buu siiyey dhexlayaasha ee dee qofkii dhaxal lahaa dhaxalkiisa ha qaato oo wax loo dardaarmaayuu jiri oo dardaaran ku qaato kol hadduu sidaa caddeeyey macnaheedu waxa weeyaan in aanu wax u yeelanayaa jirin wax la siiyo mooyaane sideedaba dadkan dhexlayaasha hadday wixii fasaxaan iyagiibaa siiyey ka dhigantay fasixiddan ay fasaxeen iyagiibaa imika siiyey ee wuxuu hore u milkiyey maaha taasi waa midh waxaa kaloo isagana dee baabulhiba aynu ku soo aragnay iyo hadiyadda iyo haddii masal waalidku dhexlayaasha mid ka mida uu wax siiyo taasaynu isagana soo aragnay madabta shaaficigu waxa ay qabaan mar haddaanay dardaaran ahayna ay siin tahay inuu qofkaasi milkiyayo kol hadduu qaatay carruurtiisii mid ka mida buuhi waxaasaan ku siiyey wuu milkiyayaa wuu qaadanaya kol haddaanay dardaaran ahayna intuu caafimaadka qabay ay tahay mas'alo se la isku waafaqsan yahay ma ahoo waxaad moodaa culimmaduna inuu badan yihin weliba daliilkuna xoojinayo intaa laftigeedu aanay soconaynin ee ama caruurtan iyo dhexlayaasha waxa wada siiyo siiba caruurta ama caruurtiisa waxa wada siiyo iyo ooryaha siinta ha ka simo haddii kale qofkaasi dhexaluun buu leeyahay wixii la siiyey waa laga soo celinayaa waayo dee adigii garanaya nucmaan ibnu bashiir aabbihii bashiir baa wax siiyey nebigu u keeno wuxuu hi inankaygan waxaasaan siiyey nucmaane ka markhaati haw addoon iyabu ahaa markaasuu nebigu yihi caruurtaadoo dhan miyaad wada siisay maya buuhi maan wada siinin haddaba aniga wax jawrahoo xaqdarro ah markhaati ha iga dhigine iska tag buuhi oo iga daa buuhi marka riwaayooyinka qaarkood baa tilmaamaya faradahu wuu celiyey waxbixintaa iyadaa marka haddii carruurta wax la wada siinaya inamada iyo hablaha oo si siman loo siinayo siintu way socon haddii laakiin miduun lala dulbaxayo ama abaalgud ha loogu tilmaamo ama walqal ha loogu tilmaamo bahashi xudun xidh mi ahayd ha xudun xidhkii ha loogu tilmaamo meel had iyo jeer la iska qabsaday ka mid tahay halkaas oo xoolihii la dhexlayunbuu midi soo boodaya wuxuu leeyay labaatankaa halaad waxa ay ka farcameen midii laygu xudun xidhay midkiina ma ku dhacday taas ha xudun xidhkii ama inankiibaa odaygii la shaqaynayay muddo oo reerka curadkiisii ahaayo markaasuu dabeed xisaabaadkii iyo meheradaha hayntoodii iyo shaqadiibuu isagu ka qaylahaa kolkaasuu dabeetana leeyay inankaasi aad buu u dadaalay isaga waxaan si gaara u siiyey guryaha lacagta intaasaan si gaara u siiyey hala ogaado kol haddaanu carruurta waxba wada siinaynin kanna yuu siinay ilaa waalidku xaq buugu lahaa inuu u shaqeeyo sbe oo markii horu dee isbe soo koriyo adigu cumuuman labadaa masaluun baynu baraarujin lahayn oo meesha raacaya walaa tajuusu wasiyatu liwaarisin waari waxba looma dardaarmi karo ilaa an yujiizaha baaqi lwarad taasina waa taa wey yaa dardaarmi karaa isweydiin leh cid walba dardaarankeedu miyuu ansaxaya wuxuu ku uhi watasixu lwasiyatu dardaaranku wuxuu ka ansaxaa min kulli baaliqin caaqil mid baaliq oo qaangaara caaqil oo wax kala garanaya yuu u dardaarmi karaa likulli mutamalik mid kasta oo wax milkii kara wa fii sabiili illaahi tacaala iyo meelaha khayr kale sida jihaadka iyo wixii la mid a qofkani waa inuu yahay qof caaqil oo wax kala garanaya oon waalayn baaliqahoo qaangaadha ilmo yaroo sii dhimanaya hadduu dardaarmo ama qofkii oo kooma ku jira oo miyir bedelan ama waalan ama suuxsan hadduu daldalmo taa dardaaran lama yidhaah dardaaran taasi maaha waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaaa saddex waxba laga qori maayo can isabiyi xataa yaxtalim ilmihii yaraa jeeruu qaangaadho wa can ilmajnuuni xataa yufiiq kii waala jeeruu mihirsado wa can ilnaa'imi xataa yastayqid iyo kii hurda jeeroo u baraarugo marka sidaas weeyo qofka wakhtigan uu dardaarmayo inuu miyir qabeha loo fiirsado cidda uu dardaarmayana waa ciddii wax milkii karta ama jiho khayr leh masaakiinta masaajidada dhismahooda iskuullada iyo wadooyinka jihaadka fii sabiili illaahi meelaha hadduu wax ku bixiyo jiho caama ay tahay wuu ku ansaxaya waa sidii waqafkii oo kaleo dardaarankanna wuu ku ansaxaya waxaa jira waxa la yidhaahdo al-iisaa iisaa waa dardaaran si kale ah dardaarankaa hore wuxuu ka hadlayay duunyadoo la meeleeyo oo duunyadaada aada markaa u meel daydo oo aada wax ka sadaqaysato iisaagan iminka uu soo wadaana wuxuu sheegayaa dadkaaga oo aada meelayso caruurtaada iyo kuwa ay sii dhaleen adigu ciddii aada mas-uulka ka ahayd tarbiyadooda waxbaridooda biilintooda oo marka aada sii dhimanayso aada cid ku tiiriso oo aad tidhaahdo hebelo waxa aan kugu oga caruurtaa iyo xoolahoodaba adigaa kugu oga ilaahay hortii iyo ummadda hortoodaba laga bilaabo maanta anu waan sii socdaaye adigaan kugu oga sidaasaanay salafku in badanoo ka midii samayn jireen marka qofkii howldhabeenka u ahaa ama had iyo jeer sharcigu uu soo qadimaya haddaanu meesha joogin weyi masalan hadduu awowgii oo kale joogo dee cidda kale loo dardaarmo awowganaa ka horeynaya oo awowga xaqii lagama qaadayo laakiin dadkii kale walaalaha ahaa iyo adeeradii iyo iyagoo jooga ayaa qof kale oo ay saaxiib yihiin uu u dardaarmi karaa taasina waa iisaa baa laydhaha caruurtayda iyo xoolahooda korintooda iyo waxbaridooda u shaqaynta maalkooda maamulkooda laga bilaaba iminka adaan kuu dardaarmay taa haddii markhaatiyaa loo helo qofkaasaa ka mas-uula islaamkuna wuxuu u tixgelinayaa qofkani isagaa yaqaana cidda had iyo jeer ubadkiisa u danaynaysa isagaa yaqaana kol hadduu ku aaminay laga qaadi maayo waa loo daynaya kaasuu kuu sheegay haddaba wuxuu ihi wa tasixulwasiya waxaa ansaxaysa dardaaran ilaa man qof loo dardaarmo ijtamacat fiihi ay ku ururtay khamsu khisaalin shan tilmaamood cidda laga helo caruurtaadaad u dardaarmi kartaa inuu kuu ilaaliyo alislaam waalbuluuqu waalcaqlu waalxuriyatu waalaamaana shantanaa loo eegayaa qofkan aada u dardaaranta waa inuu qof muslima yahay qof qaangaadha waa inuu yahay qof miyir qaba waa inuu yahay qof aan addoon ahayna xora waa inuu yahay qof aamina waa inuu yahay oo ubadka iyo adduunkoodaba waa in lagu aaminayaa ubadka iyo adduunkooda intaa marka la isla helo waxaa runtii suuragal noqonaysa in loo dhiibo caruurtii iyo xoolahoodaba mararka qaarkood eeg halkan kuma jirto inuu qofkani lab yahay kuma jiro qofkan aada u dardaarmaysa caruurtaada iyo xoolh xoolahooda waxaa ku jira inuu yahay qof daariqahoo caaqil oo de shuruudahan unbaa laga helay gaal baan loo dhiibayninoo ilmo yar loo dhiibi maayo nin waalan loogu dhiibi maayo sidoo kale addoon loogu dhiibi maayo khaa-inna loogu dhiibi maayo ninkii tiisaba daryeelaa tu kale ku daraa laydhaha soo maaha mid isaga maalkiisii uu baylahayo caruurtiisii ay silcayso hadduu u dardaarmo dee innagaa u miyir qabno kaa warkadaa baynu odhan kuwiisiiba ambadae oo lume ee kadaabaa la odhanaya marka dumarkii oo kale islaanta caruurta dhashay haddii ay tahay qof mas-uula caruurta waxooda ugu shaqaynaysa iyada ayaa shafaqadii iyo naxariistii leh iyadaa naxariistii leh sidaa darteed waa loo daynayaa sida kutubaha ay ka warramayaan cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu waxa uu u dardaarmay inantiisii xafsa inay caruurtiisii yareeda ka warhaysa iyo maalkooda dumar bay ahayd dabcan inantiisii ha ahaa laakiin dumar bay ahayd marka masaladaana marar badan way dhacdaaba markuu qofka dhinto caruurta yar markuu aabahoo dhinto inta badan hooyadaa gacanta ku haysa markaasaa waxaa dhacda inay yimaadaan qaar xigtada iyo tolka iyo ahoo iyagu degdeglao markaasun soo daahiraya dabeetana odhanaya gabadhani hadday dumaanshayadii diiday meeshay doonaysa ha ka dhacdo dadkayaga iyo dunyadayada hana siiso caruurtuna waa caruurteedii xoolahanina waa xoolahoodii oo dee caruurtii baa dhaxlay oo leh sidaa awgeed haddii aanay ahayn dee qof ama luminaysa ama wixii kharibaysa qof la tijaabiyo hagaajinaysa ay tahay xoolaho iyo carruurtaba in iyada loo daayaa fiican wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aasha koobaad waxa weeyaan haddii hantidii uu meydku dardaarmay dadkii dhexlaayay hadday isku khilaafaan qolona ogolaadaan qolona ay diidaan muxuu xukunkoodu noqonaya macnaheedu waxa weeye qofkani misale wuxuu idhi xoolahayga ha la siiyo nus hebel dabcan saddex meeloodoo meel xaq buu u lahaa inuu dardaarma inta dheeraadkaa dhexlayaasha hala weydiiyahay dhexlayaashii bay badh leeyihiin ha la siiyo sidaa waalidkaya sheega waa raacsanay badhna waxay leeyihin maya inta dheeraadkaa xaquma leh maxaa la yeelayaa dee waxaa la yeelayaa qofkii ogolaana intiisii ubaa laga jari kii diidayna waa laga dayin waa intaas sidaa caqliguba sheegayu sharciguna sheegaya adigu soomaad ogolaanin in la siiyo inta dheeraadka ah haa waa laga jarayaa un markaa adiguna waa diiday soo maaha waa laga daynaya qofkii wax ogolaadayna waa waa la xisaabin kii kalena ee wax diidayna waa laga dayn waa intaas
su-aasha labaadna waxa weeyaan waalidku intii uu noolaa ubadkiisa wixii uu siiyey ay ku tagrifaleen miyaa dhaxalka hadhow lagu darayaa la isku qabsanaya waa wixii dee masaladu horta inay masalo khilaafiya tae waynu sheegnay oo dee culimada baray leeyihiin sidan dee madhabtan shaaficiga oo kale waa soconayaa gefba ha ahaado cadaalad darraba ha ahaato hadduu waalidku carruurta bar siiyo laakiin haddana waa wax fulaya ayaa ay leeyihiin oo riwaayada xadiidka sida loo fahmayo baa kala duwan oo maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlayay bashiir wuxuu ku yidhi cidaan aniga ahayn markhaati uga dhig muu odhanin bay leeyihiin ka jooji inkastoo riwaayooyinka qaarkood faradda waa ay kusoo arooreen kuwa kalena dee riwaayooyinkaasaanay markaa ictiraafsanayn weyn marka adigu almuhim wixii kol haddaanu wax jooga ahayn ee wuxuu ku tasarufay oo uu tegay uu yahay waalidku haba ku gafee wuu soconayaa wuu calfaday kaas
su-aasha kale waxa weeyaan haddii laba qof oo isqaba ay mar wada dhintaan ama qof la waayo sideebaa loo dhaxlaya waa kale laba masalo mid waxa weeye labadii qofee isdhexlayay dii dee geeridu mar ay ku wada timaado in aan la isdhexal siinaynin baynu oo inaanay isdhexlaynin horeynu usoo qaadan baabka bilowgiisa markii muqadamada aynu marayno sababtuna waxa ay tahay shuruudihii dhaxalka la waayay shuruudaha dhaxalkaa waxay ahaayeen taxaququ xayaati alwaarisi bacda mowti almawruuf qofkan ka uu dhaxlayo inuu ka geeri dambeeyo waa in la ogyahay haddii laakiin aan la ogeyn ama la garan laayahoo majhuul ay tahay waa kaa kitaabka raxbiyada uu sheekhu kaga warramaya uu leeya wacuddahum kaannahum ajaanibu walaa tuwarid zaahiqan min zaahiqi mid intay ku kala ha dhaxalsiinin wacuddahum kaannahum ajaanibu waxaad ka soo qaadaa inay kala ajnabi yihiin oo kale macnaa shardi baa la waayay shuruuddii dhaxalka ka mid ah oo in la garanaya labadan qof inay kala dambeeyeen marka dhaxalkooda dadkii kalunbaa qaadana iyagu isma dhexlayaan qofka mafquudka ah ee la waayo isagana muqadamadii hordhicii baynu kusoo qaadanay in la sugayo haddii laga go-aan gaadhayana maxkamadda qaabilsan arrintaa laga